جزاه الله khayran waxaa insha allahu taala sheekhu su-aasha inagu jawaabay aan jeclahay aan su-aal aan ka fogeyn xidhiidh la leh oo aan farac ka noqonaysa jawaabta sheekha ayaan jecelnahay inaan maaragtay aan weydiino sheekh cabdilkariim ku celiyo oo ah dacwo salfiya maanta waxaa jira dad badan oo cadow u ah waxaa kaloo jira dadkaa cadowga u ah inay laba qaybood yihiin qayb iyagu aan cadaawadoodu waa cadaawad maaragtay iyagu og xaqaa'iqii cilmiga ahaa ama xaqiiqada dacwaddan garanaya ayay u nasbiyeen cadaawad kuwa ka warrami mayno oo cinaad iyo madax adayg ayay maaragtay ayaa halkaan la tegey laakiin waxaan jeclahay dad fara badan baa jira oo iyagu ka jaahila dacwaddan xaqiiqadeeda oo la khalday oo dhegahooda laga buuxiyey dacaayado fara badan waxaa markaa jirtaa dacwadda waxaa la yidhaahdaa oo ay waxyaala meelaa lagu faafiyo ama manaabirta qaar laga sheego ama dad qaar dhegahooda laga buuxiyo ka mid ah inay tahay xisbun min alaxsaab xisbi ka mid a axsaabtaa maanta jirta ee caalam islaami buuxisay ko waxa kale oo ay ku nafsiyaan amase ay ku magacaabaan in manhajka ducaadda salafiyiinta uu yahay inuu yahay manhaj aan kii hore ahayn sidaa daraaddeed waxay ku magacaabaan asalafiya aljadiida bayada marka waxaan jecelahay sheekhu bal inuu taana noo raaciyo insha allahu tacaala oo dacwadani ma tahay daw salafiy ma tahay xisbi min alaxsaab mase tahay manhajkeedu manhaj cusub oo hadda yimi oo la faafinayo oo aan siro la lahayn manhajkii qadiimka ahaa ee hadda sharxay
adacwa asalafiya ma aha yani xisbi la mida axsaabta yani hadda jira ama alaxsaab almadmuuma oo la garanaayo yani kama mid aha ama lama mid aha waa ka duwantah waayo manhajkeedu waa manhaj qadiim ah oo horeeyey wax jadiida oo cusub oo agteeda ku suganna ma jiro yani waxay raacayaan waa dariiqii hore iyo manhajkii hore ee laga soo gaaray salafkii laga soo gaaray kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo dariiqii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ayay u abtirsanayaan inay raacaan oo ay doonayaan inay raacaan dadkana ugu yeedhayaan mar hadday caynkaas yihiin yani wax cusubi agtooda ma ahan dadka qaarkood waxay dhaleecaynayaan jadiida ama jadiidiya ilaahay baa carabkooda ka ilaaliyey inay asalafiya dhaleeceeyaan waata xadiidkii ay ku soo aroortay bukhaari saxiixa ku soo wariyey inuu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam alaa tacjabuuna ana allaha sarafa canii shatma qurayshin yashtimuuna mudamama waana muxammadu aw kama qaala sal allahu alayh wasalam xadiidka bukhaariga nabigu wuxuu tilmaamay sal allahu alayh wasalam iyaydan la yaabaynin siduu ilaahay inay qurayshi dhaleecayso uu carabadooda uga weeciyey iyagii waxay dhaleecaynayaan mudamam anna mudamam ma ihi baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam muxamed baan ahay muxamed iyo mudamamna xagga macnahaan waa isku lidii waa tii imra'atu abilahab ay lahayd mudamaman abayna wa diinahu qalayna wa amrahu casayna mudamamkii la odhan jiray waa diidnay amarkiisana waa caasinay diintiisana waa nacnay marka markay doonayaan moxamed inay wax ka sheegaan intay magac iyagu ay ku magacaabayaan oo ay ku dhaleecaynayaan nebiga marka ay ku tilmaamaan ayay mudamam bay caayayaan moxamed inay caayaanna ilaahay carabadoodii waa ka weciyey dadka qaarkood waxay is odhanayaan salafiyada dhaleeceeya markaase waxay dhaleecaynayaan jadiida iyo jadiidiya ilaahay baa carabadoodii ka leexiyey inay dhaleeceeyaan yani salafiya markaasay jadiidiyo dhaleecaynayaan taas iyadaa bay shabah ku leeyihiin waata culamada qaarkood ay odhan jireen sida abubakar ibnu cayaash oo culammadii salafka ka mid ah ahlubidacu waxay nasiib ku leeyihiin hadalku ilaahay uu yidhi ina shaani'aka huwa alabtar ahlu sunnuhuna waxay nasiib ku leeyihiin warafacnaa laka dikrak oo nebiga sala allahu alayh wasalam sharaftiisa iyo xuskiisa ilaahay sare u qaaday cidda sunnadiisa haysatana sharaftooda ilaahay sare ayuu u qaaday waa kor yeelayaan waayo nasiib bay ku leeyihiin yacni hadalkaas ee ilaahay uu sheegay ee uu rabbi yidhi warafacnaa laka dikrak fadiilada nebiga loo sheegay maadaama markaysagaa ariiqii nebiga sala allahu aleyh wasalam ay hayaan sunnihii nebiga ay haystaan oy ku dhegan yihiin waxay ku yeelanayaan rifcada ayay iyaguna nasiib ku yeelanayaan ahlubidacuna waxay nasiib ku leeyihiin ina shaani'aka huwa alabtar ruux kastoo mubtadici shay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mid ah ayuu necab yahay nacaybka wax sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida uu necab yahay ay iyaguna waxay nasiib ku leeyihiin ina shaani'aka huwa alabtar saas aawadeed yani markaa dabago'naantaa loo sheegay iyo baraka la-aantaas iyo inay cirib go-ayaan oo aan markaysagaa waxoodu markaa aynay soconayn oo culamada qaarkood waatay odhan jireen yani man jalasa julisa ilayh kii fadhiista waa loo fadhiistaa oo kii wax yidhaahdaba waa la dhegaysanayaa laakiin ahlu sunnahana dikrigooda baaqi noqda ahlubidacana dikrigooda ma baaqi noqdo waayo labada aayadood ee la sheegay yani markaa ayay yani qolo waliba mid nasiib ku leedahay marka yani dacwa salafiya yani sidaas iyadaaba inay u ahayn shay jadiida oo cusub marka aynay u ahayn oo ay tahay manhaja catiiqa horeeyey culamaduna ay sheegi jireen ay odhan jireen wacalaykum bilamri alcatiiq sida marka cabdullahi ibn mascuud ba laga soo naqliyey arrinkii hore laazima ama nebiguba sala allahu alayh wasalam uu yidhi calaykum bilamri alawal waxaa laazimtaan arrinkii hore laazima ayuu yidhi xadiiska markaa tabaraani uu ku soo wariyey awsadka uu ku soo wariyey tabaraani uu awsadka ku soo wariyey albaanina uu taxsiiniyey oo uu yidhi waa xadiis markaa xasana oo marka uu yidhi marka wuxuu tilmaamaya xadiidkaasi calaykum bilamri alawal waxaa laazimtaan arrinkii hore laazima taabiciinta qaarkoodna macnahaasoo kale waa tilmaameen sida abulcaaliya uu yidhi calaykum bilamri alawal aladii kaanuu calayhi qabla an yakhtalifuu waxaad laazimtaan arrinkii hore ay ku sugnaayeen markay dadku kala tagaan intaynay iskhilaafin ka hor arrinkay ku sugnaayeen yani laazima marka in usuushii hore loo noqdo oo ariiqii hore lagu noqdo oo waxa cusub laga tago ayaa marka waxba laga qaadanaya taas iyadaa ayaa waxa weeye laga qaadanayaa oo lagala baxaya marka salafiyadu ma aha xisbi axsaabta lamida ama xisbi madmuuma sidaas iyadaabayna markaa u ahayn oo ay markaa uga duwan tahay oo ay tahay ariiqaa horeeyo oo la raacayo macna salafiya iyo athariya iyo ahlu sunna iyo alfirqa naajiya yani waa bimacnan isku macnaa looga qastaya isku macne ayaa looga jeedaa macno ahaanna sidaas iyadaa ayaa laga tilmaamaya ruux kasta oo ariiqii markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa u abtirsanayo raacayo ka nahji iyo waddo yeelanaya oo caqiide iyo camalba u raacaya waxa uu yahay yani ruux salafiya ayuu noqonaya yani dacwa salafiyana loo nisbaynaayo ama culamo ha noqdo ama caamo ha noqdo yani marka shartina ma aha in waxa weeye yani ruux markaa inuu garanayo ama markaa in markaa taaifa markaysaga yani koobani inay taqaano ama wax lamidi yani uma sharti aha ruuxaasi carab ha ahaado ama cajam ha ahaado ha ahaado ruux markaa ahlulbaadiyeah ama ha ahaado ruux baderjooga kuu doonaba ha noqdo midaynu garanayno ha noqdo ama midaynaan garanayn ha noqdo ku kastoo ariiqaas ku quman oo ariiqii nabiga sal allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa qaadaya wuxuu noqonaya markaysaga waxa salafi buu noqonaya ruux markaa u diidi kara oo odhan kara waxa weeye haddii fulaan ama callaan aanu markaysaga ruuxa aqoonin ama aanu markaysaga waxaan isagu markaa aanu ku darin yani ma noqonaayo markaa salafi noqon maayo ama salafiyada kama mid ahana ma jiro yani waayo islaamkii saxiixa maadaama uu yahay islaamkii saxiixa ahaa ruux marka waxa weeye ruux camalkiisa iyo caqiidadiisu ka saarta mooyaane ruux markaa laga saari karaa ma jiro yani ruux sulta uleeyo awood inuu markaa ruuxa kale ka saaro diin xumo isagoo uga baxay isagu mooyaane oo bimacnaa caqiidahaan u khilaafay ama manhajahaan u khilaafay mooyaane ruux markaa laga saari karayaana sidaas iyadaa baan u jirin sidaas iyada ah ayaanu u jirin marka waxa weeye xataa waxay culammadu yidhaahdeen caamada aan fitradoodii la bedelin ee waxa weeye ku sugan ariiqii markaysaga yani salafka oo waxa weeye waxay yihiin qaar ku xisaabsan ahlusunna waljamaaca wixii islaamka jahli ay uga tagaan ama garashawa ay uga tagaan miday markaysa waxa kaga baxayaan ma aha laakiin haddii fidradoodii aan markaysaga ahlubidac aanay qayirin oo aynay bedelin waxay maxsuub ku yihiin oo ku tirsan yihiin yani iyagoo geelooda raacanaya iyadoo marka habarta khudaarteeda iibsanaysa yani ninka tijaaradiisa iska wata yani waxa uu yahay yani haddii ahlulbidac aynay fidradoodii bedelin mid waxa weeye maxsuub ku ah ahlusunna waljamaaca oo markaysaga lagu tirinaayo salafiyada markaysaga inuu ku tirsan yahay marka waxa weeye salafiyadu sidaas iyadaabay tahay lamana odhan karo yani ruux yani ruux kama xigo oo ruuxii caqiide ahaan iyo camal ahaan ugu qumani waa ka xigaa ruuxii markaysaga aan ugu qumayna ka weecday yani taas iyadi waxa weye waa arrin xaqiiqo ah laakiin dadka ku quman oo dariiqaas salafka caqiide ahaan iyo camal ahaan ugu toosan oo ka nahji iyo waddo yeeshay yani qaarkoodna qaarka kale yani nahjigaas iyo waddadaas yani kama sheegan karaan mana odhan karaan haddana anigu aanan ku garanayn ama adigu aanan ku aqoon ama hebel markaysaga aanan ku qorin yani waxa weeye kama tirsanid markaa waddadaas dariiqaas waxa wey wixii lagu yaqaanay yani markaa jamaacaadka yani markaa mubtadacada ah ee waxa weeye mubtadicada ah ee yani markaa bidcaystay ee dalaalka iyo markaysaga waxyaalaha la yimi waa waxyaalaha lagu yaqaano aljamaacaat mubtadica yani waxa waxa lagu yaqaano wey oo iyagu ruuxaas haddii waxa weeye aanay ku qorin jamaacadoodaas oo aynay ama muwaafaqo ama bayco ama markaa wax lamida aynay kaa qaadin oo aynay kugu darin iyagu xisbigooda kama mid noqonaysid xisbigooda iyo gruubkooda kama markaa mid noqonaysid iskamana sheeganaysid mana sheegan kartid ruuxay doonaan bay ka saari karaan ruuxay doonaan bay gelin karaan yani iyagoo yani diinta ruuxaas aan waxba ka sheegayn siday qaarkoodba kutubtooda ay ku qoreen waxay leeyihiin ruux yani nidaamka iyaga haddaanu markaysagaa ku soconaynin waxa uu yahay mid waxa weeye aanu jamaacadayada iyo kooxdayada aanu ka saarayna bay odhanayaan marka lafdiga jamaacada jamaaca sharciya uma jeedaan jamaaca sharciya waa waaxida siday adiladu sheegayso calaykum biljamaaca nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam calaykum biljamaacaat ma odhan marka jamaaca sharciya waa waaxida marka waxa weeye haddii jamaaca lugawiya uga jeedaanna aljamaacaat lugawiya waxay noqonaysaa bimacna alfiraq firaq bay markaysaga la mid tahay firaq ayay markaa la mid tahay firqada markaysaga la ammaanayna waa firqa naajiya iyo aljamaacatu alxaq jamaacada xaqa ah waxay tahay yani waa waaxida waa mid qura mutacadid ma aha mutacadid ma aha waana laynoo diiday tafaruqa iyo kala tagga waa laynoo diiday ولا تkونوا من المشhرiكين من الذiina فرقوا dيnهم وkاnوا شhيiعا allah wuxuu yihi ha noqonina qaar muشhrikiinta kamida ha noqonina min الذiina فرقوا dيnهم وkاnوا شhيiعا وعlى سبيل bdlية أي وlا تkونوا min الذiina فرقوا dيnهم وkاnوا شhيiعا ha noqonina qaar diintoodii kala kaxeeyey oo kala geeyey oo kooxa noqday yani markaa ha noqonina yani koox waliba ta kale ay tacninayso ama dhaleecaynayso ama ay ka faaruqayso ama wax lamida waa laynoo diiday yani kutubta qaarkood markay fasirayaan shiican waxay ku fasirayaan jamaacaatin ayay ku fasirayaan yani ahlucilmiga qaarkood oo mufasiriinta kamida iyo keyrkoodba shiica waxay ku fasireen jamaacaat in loo jeedo jamaacaadka waxaa laga tilmaamayaa yani waa luqa ahaan waxaana laga tilmaamaya bimacna alfiraq ayaa loo jeeda bimacna alfiraq ayaa markaa loo jeeda marka sidaas aawadeed yani farqiga waxaa ku muuqanaysa maadaama xarakaadka ha loo sameeyo magacyo wan wanaagsan oo haddii la doono magacyo qurux badan haba loo bixiyee waa jamaacada iyagu abuurteen oo ay samaysteen oo ay dadka ka sheeganayaan oo ruuxay doonaan ay ku darayaan ruuxay doonaanna ay ka saarayaan oo ay ka bixinayaan mana odhan karo yacni ruuxu iyagaan iyagu ku darin jamaacadaasaan ka tirsanahay way ku beeninayaan waxay odhanayaan kama tirsanid yani waxa weye waayo waa jamaaco mucayan oo gaar ah oo madax leh oo nidaam leh oo waxa weeye tartiibaad gaara leh oo waxa weeye manhaj markaysagaa gaaroo muslimiinta kale ka duwan manhajkooda yani markaa leh oo dariiqo loo galo leh oo dariiqo looga baxa leh oo kullu daalika markaysaga wax nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa laga hayo aynay ahayn marka sidaas aawadeed yani waxaa kuu muuqan kara farqigay leeyihiin yani asalafiya ruuxaad uga idan qaadanayso aad odhanayso ma soo galaa ama ma igu daraysaan ama waxa weye muwaafaqadii ma iga qaadaysaan ama baycadii markaa ma la galaa ama wax lamida ama ha iga bixinina ama ha iga saarina markaa sidaas iyadaa bayna u jirin marka arrinka ku saabsan ahlucilmiga qaarkood in ashkaasta qaar la weydiiyo oo la yidhahdo hebel ka warran waxayo waxayo waxaasuu sameeyey oo markaysagaa dabeed markaa la yidhahdo ruuxa noocaasi yani markaa salafi ma aha waxay ku dhisantahay taasi waa fatwa sharciya fatwaduna waxay ku xidhan tahay calaa xasabi maa su-il sheikha wixii la weydiiyey ku xidhan tahay waxay la mid tahay ruux markaysagaa la weydiiyo sheikha oo la yidhahdo ruuxa caynkaasa ka waran waxayo waxaasuu la yimi oo markaysagaa dabeedna ashyaa loo sheego yani markaa sheikha ama mukafiraada ama waxyaalo lamid a dabeedna markaa sheikhu uu yidhaahdo fulan waa kaafir fulan waxa weeye waa markaa baal ama waa wax lamida markaa saas oo kale uu ka cabiro taas oo kale ayay markaa waxbay ka dhigan tahay marka sidaas aawadeed yani arrinka ku saabsan ka saaritaanka ruux salafiye laga saarayo waxay la mid tahay saaritaanka ruux laga saarayo yani markaa islaamnimada laga saarayo ama laga saarayo sunnada laga saarayo ayay shabah la leedahay ayay shabah la leedahay iyadoo qofka diintiisa aan la tacninayno aan la durayna lagama saari karo qof markaa salafiyada lagama saari karo saasaanu ahayn yani u ahayn xisbi ruux sheeganayo ama markaysaga guruub cidi leedahay ama cidi samaysatay oo ruuxay doontana soo gelinayso ruuxay doontana ay ka bixinayso halkaana waxaa kaaga muuqanaysa farqiga ay kaga duwan tahay salafiyadu yani marka xarakaadka kale iyo ururada kale ee markaa jira iyo sida ay uga duwan tahay ayaa halkaas yadaa ka muuqanaysa intaas ayaan markaa kuu soo goynayaa wallahu aclam